malaag xasan boole cabdille wuxuu ka mid ahaa maalintii arbacadii weerarkii lagu soo qaaday hotel dayax ayuu ka jiray odayaashii ku dhammaaday ayaa isigana dhaawac culus ka soo gaaray dhaawac iyo halay waxaa ugu geeriyooday big fair sagaalsa iyo bar markii ahayd allah yarxam ilaahay ha u naxariiso ummadda soomaaliyeed dhammaantooda sabar iimaan allaha ka siiyo gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo beesha isaga malaag u haaya jilible sabar iimaan ilaahay ha ka siiyo janatulfirdowsna ilaahay ha ka waraabiyo waxaanu leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka malaaga wuxuu ka mid ahaa soddon iyo boqol soddon iyo shantii oodi dowladda soo dhistay malaag wuxuu ahaa ku geeriyooday maanta shaqo qaran ayaan dhihi karnaa marka malaaga noocaas u ahaa malaag allaha barakeeya marka waa waa aadaan uga ta'siyeyneyna waana ka xunnahay geeridii kuti